وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين
waxaan raacsiinay raadkoodii ciise ina maryam rumayn wixii hortiisa ahaa ee towraadda waxaana siinay injiilka uu ku sugnaa hanuun iyo nuur oo rumayn wixii hortiisa ahaa ee towraadda oo hanuun iyo waana u ah kuwa iska jira xumaha